halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaanan caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka afaraad markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay in rumaysadarridu ay inaga qaadato ama inaga afgembiso nabaaddiinnadii layna siiyey waxay rumaysadarridu ka bilaabataa shaki dabeetana waxay isku beddeshaa caasinimo iyo madax adayg haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu idinka bilaabaynaa aayadda toddobaad ee warqaddii cibraaniyada baalka saddex boqol siddeetan iyo afar ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan taas daraaddeed haddana mar kale maalintoobuu goonni u dhigay isagoo wakhti dheer dabadeed qorniinka daa'uud ku leh maanta sidii kolkii hore la yidhi maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina wuxuu iminka leeyahay sidii kolkii hore la yidhi maanta ahmiyaddu waxay tahay inaad maanta go'aansataan ood aqbashaan masiixa waxaa laynagula talinayaa oo qoraha uu leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina weli meeriska cutubka afraad ayaannu ku jirnaaye bal aynu eegno cutubka afraad aayadda siddeedaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo haddii yeshuuca iyagiinna siiyey ilaah markaas dabadeed kama uu hadleen maalin kale yeshuuca waxaa qisadiisu ay ku qoran tahay kitaabka axdigii hore waxaana cibraani ahaan magiciisa uu noqonayaa badbaadiye ciise masiix waa erey griig ah ama marka la eego kitaabka axdiga cusub wuxuu noqonayaa badbaadiye waxaa markaasi qoraha cibraaniyadu uu leeyahay haddii yeshuuca iyagiinna siiyey ilaah markaas dabadeed kama uu hadleen maalin kale haddaba markii yeshuuca uu da' weyn gaaray ayaa weliba waxaa dhimanaa dal aad iyo aad u weyn oo la doonayay inay reer banu israa'iil qabsadaan ugu dambayntiina ma ayaan qabsan intii ay lahaayeen markii ay soo galeen dhulkii loo ballanqaaday ha yeeshee saaxib haddii aad ku kalsoon tahay masiixa ayaad masiixa la gelaysaa kancaanka dhabta ah ee farxadda iyo barakada noloshaba laga helayo si weyn ayaynu maanta ugu baahannahay inaynu galno nasashada dhulkii kancaan oo masaal u ah nasashada masiixu iminka uu ina siinayo su'aashuse waxay tahay maxaa barakadaas inaga hortaagan waxaa inaga hortaagan barakadaasi rumaysad la'aan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal warqaddii cibraaniyada cutubka afraad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed waxaa dadka ilaah u hadha nasasho wuxuu iminka qoruhu wax ka sii sheegayaa mustaqbalka marka dadka ilaah oo dhan ay galayaan nasashada ama kifaaxa jannada jannada waa meel laga helayo qanacsanaan buuxda farxad buuxda iyo barako dhab ah taasina waa nasashada dhabta ah ee dadkii ilaah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal warqaddan cibraaniyada cutubka afaraad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobnaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo kii nasashadiisa galay isaga qudhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii uga nastay haddaba halkan kala soo bixi mayno fikirka ah in markii ilaah daalay uu yidhi war waan baddaalay sidaan u shaqaynayey oo lix maalmood oo isku xigta ayaan shaqaynayey siddeed saac maalin waliba war waan daalay ee bal aan hawshan dhibka badan ka nasto ilaah sidaas odhan maayo laakiin wax shaqo ah oo u dhimanaa ma jirin markay joogto abuurniinta dunida iyo waxa dhex yaalla ha yeeshee walxuhu way isbeddelaan wakhti ka wakhti oo curiyayaashuna way is urursadaan laakiin waxaa iyaga oo dhan sameeyey ilaah lixdaas maalmood waxaannu dhammaantayo ku noolnahay duni horay abuurniinteedii u soo dhammaaday marka laga reebo abuurka cusub kaasoo masiixiyiintu ay ku yeelanayaan markii ay masiixa soo raacaan abuurka cusub wuxuu ka bilowday buurta ay ugu yeedhaan meesha dhakada maalintii bentekost rasuul bawlos oo arrinkaas isaga ah inooga faalloonaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed haddii qof masiix ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene ilaah wuxuu maanta abuurayaa ama beerayaa wiilal iyo gabdho soo raaca oo isaga ugu soo dhowaada rumaysadka ay ku qabaan masiixa waxaana dadkaasu ay helayaan nasiinadii loogu ballanqaaday kitaabka cibraaniyada iyo meelo kale oo qorniinka ka mid ah ilaah wuxuu ballanqaaday nasiino buuxda in laga helayo jannada laakiin saaxib wuxuu doonayaa in weliba maanta aynu haysanno nasiino qof baa wuxuu yidhi ka bilaabata maanta ilaa iyo maalinta jannada waxaa jiraya nabad iyo nasiino waase haddii aad masiixi tahay waa qasab inaynu noloshan ku raaxaysanno waana waxa qoraha warqaddan cibraaniyada inoo sheegayo marka uu leeyahay ilaah wuxuu ka nastay shaqulkiisii oo wuu soo dhammeeyey marka ayaanay kula noqonin inaad badbaadadii masiixa aad ku heshay inaad dadka ka weyn tahay ama aad derajo dheer tahay waxaa rasuul bawlos oo garanaya inaan ninna nin wax dheereen uu leeyahay ma jiro mid xaq ah midnaba sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadkii reer rooma cutubka saddexaad aayadda tobanaad masiixu wuxuu bixiyaa nabaaddiinno dhammaystiran oo wax qabya ah inama uu siinin waase markii aynu masiixa ku kalsoonaanno oo aynu noqonno abuur cusub oo masiixa ku dhex jira haddaan dib ugu noqonno meeriska warqaddan cibraaniyada ayaannu eegaynaa warqaddii cibraaniyada cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo annagoo nool waxaa weligayo laynoo bixiyaa dhimasho ciise aawadiis in haddana nolosha ciise ka muuqata jidhkayaga dhimanaya waxay ila tahay qanacsanaanta buuxda ee qofka mu'minka ahi uu helo waxa weeye inuu doonista ilaah ku dhex jiro wuxuuna samaynayaa shaqada ilaah oo wuxuu ku kalsoonaanayaa ilaah oo isaga ayuu ku dhegganaanayaa oo marnaba ka tegi maayo rumaysadkiisa qanacsanaan buuxda ayaa laga helaa masiixa dhexdiisa saaxiib ilaahna wuxuu inaga dhowrayaa inaynu halkaasi joogno aniga iyo adigaba oo weliba waxaynu helaynaa raallinimadiisa markii aynu doonistiisa ka dhex shaqaynayno haddaba sidee baa lagu helaa nasashada dhabta ah waxaa nasiinada dhabta ah ay imaanaysaa markii aynu hawshii masiixa uu inoo dhiibtay aynu ka soo baxno ama soo dhammayno waxaana tusaale inoo ah labadii gabdhood ee kala ahaa maarta iyo maryan oo degganaa duleedka yeruusaalem waxayna la dhasheen laazaros maalin baa maarta ay soo dacwaysay maryan oo waxay ka xumaatay in maryan ay had iyo goorba ag fadhiso masiixa iyaduna ay howl ku mashquulsan tahay laakiin masiixa ayaa la teliyey oo iyaduna waxay samaysay wixii munaasabka ahaa oo waxay ka soo baxday hawsheedii wuxuuna qoruhu leeyahay aynu u dadaalno inaynu nasashadaas galno haddaba nasashada waxaa lagu gelayaa dadaal iyo howlkarnimo dheeraad ah waa tii soomaalidu horay ay u tidhi xagla laaban xoolo kuma yimaadaan waa in qofka masiixiga ah ee ruuxa ilaah ku dhex jiro uu noqdaa mid u helan qabashada howlaha masiixa si uu ku gaaro nasashada haddaba ku arki maysid meel caajisnimada lagu adkaynayo qorninka waxaana taasi ay ka micno tahay inaynu ku dhegganaanno ballamada ilaah innagoo salaad isugu imaanayna oo rumaysadka ku ad adag oo howlo kala duwan u qabanayna masiixa saaxiibka yaga qaaliga ahow aynu ku dadaalno arrinkaas isaga ah ee ah inaan masiixa u adeegno wuxuuna qoruhu raacinayaa oo uu leeyahay sida ku qoran qaybta ugu dambaysa ee aayadda kow iyo tobanaad inaan ninna caasinimadaas oo kale ku dhicin dadaalkeennu waa maxay waa inaynu u ijtihaadnaa inaynu nasashadaasi galno waana tan lagu helo in la maqlo oo laga midho dhaliyo hadallada ilaah ma ahan inaynu caajisiin noqonno oo aynan dhug u yeelan hadallada nool ee ilaah tan keliya ee badbaadada ku duudsiin karta waxa weeye addeecisdarro haddaba ilaah aan weyddiisanno inuu ina siiyo kalsooni iyo dhiirranaan aad u weyn si aynu hadalka ilaah u maqalno weliba waxaannu ilaah ka baryaynaa inuu saacad waliba sare u qaado kalsoonidayada marar badan ayay ilmo igu soo joogsatay markii aan xusuusto sidii aan ahaan jiray waxaase taasu ay i xusuusinaysaa oo keliya ilaah wanaaggiisa oo sabuurluhu wuxuu leeyahay waayo isagu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waartaa marka ay sidaan tahayna ilaah wuu u qalmaa inuu helo kalsoonideenna haddaan dib ugu noqonno dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad ee warqaddan cibraaniyada ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waayo hadalka ilaah wuu nool yahay waana shaqeeyaa oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxaba waana kala gartaa fikirrada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira haddaba waxay ina xusuusinaysaa marka la eego sida hadalku uu isugu xidhan yahay qaabkii rasuul bawlos wax uu u qori jiray oo wuxuu isticmaalayaa xidhiiriyaha sida haddaba sidaas daraaddeed iyo waayo waana xidhiiriyaal lagu yaqaan marka rasuul bawlos uu adkaynayo qodobka ka mid ah qodobbada uu ka doodayo wuxuu rasuul bawlos waraaqaha u qoray siyaabo kala duwan oo macquul ah oo xikmadaysan waxaanan rumaysanahay in warqaddan cibraaniyada uu isagu qoray marka rasuulku uu leeyahay hadalladii ilaah ayaa mufasiriinta qaar ay la tahay marka uu leeyahay hadalka ilaah aannu ula jeedin qoruhu hadalka qoran laakiin uu ula jeedo ereyga oo ah sayid ciise masiix haddaba marka la eego qorniinka kelmadda hadalka ee la isticmaalay waa hadalka nool waxaanan rumaysanahay inay qusayso aasaasiyan hadalka ilaah oo waxba kama duwana hadalka nool ama ciise masiix waana sawir muujinaya masiixa nool markaana sida qoruhu uu leeyahay hadalka ilaah wuxuu saameeyaa kan qoran iyo ka nool oo ah masiixa wuxuu markaasi qoraha haddii aynu aayadda laba-iyo tobanaad ku noqonno raacinayaa hadalka ilaah oo uu leeyahay wuu shaqeeyaa oo wuu nool yahay waxay kaloo u dhigmaysaa inuu xoog leeyahay kelmadda giriigtu ay xoogga u isticmaalaan waxa weeye eriges taasoo ka dhigan xoogayn hadalka rabbigu wuu nool yahay oo wuu shaqeeyaa ama xoogeeyaa ayuu qoruhu leeyahay haddii aan idin balballaariyo waxaa kaloo qoruhu uu leeyahay markaan milicsanno aayaddii laba-iyo tobanaad oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh nin cilmi u leh kitaabka ayaa maalin wuxuu inagula kaftamay uu inagu yidhi ogaada in hadalka ilaah uu shaqeeyo oo uu af leeyahay laakiin waa seef laba af leh kuwa aad ilaah kala hadlayso kuwa aad ilaah kala hadlayso wuu gooyaa oo haddii aad idinku iska hadashaanna wuu idin goynayaa waxaa la doonayaa inaad hadalka ilaah u wacdisaan sida uu yahay waxaa loola jeedaa in hadalka lagu wacdiyo oo aan wixii la maqlay laysku koobin laakiin la gaarsiiyo uunka kaleeto marka ay sidaas tahay hadalladii ilaah waa seef laba af leh oo wuxuu ka dhex dusaa ilaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa waa hadallo gundheer oo aan ciyaar ciyaar qofka uga tegaynin waxaan xusuustaa hadalladii masiixa markaasoo uu lahaa ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga haddii aad sigaaryo cab tahay waxaad addoon u noqonaysaa sigaarka haddii aad qaad cuntana waxaad addoon u noqonaysaa qaadka haddii aad zaani tahayna waxaad addoon u noqonaysaa sinada waayo dembiga aad gelayso wuu kula harayaa mar kalena wuxuu leeyahay wixii jir ka dhashaa waa jir wixii ruux ka dhashaana waa ruux dadku iskumaba darsana waayo waxaa jira kuwa xoogga saara jirka iyo waxyaalaha muuqda iyo kuwa ka fakara waxyaalaha ilaah ee fog haddii waxyaalaha ruuxa lagala hadlo mid jidhka ka dhashay waxba ka garan maayo mid ruuxa ka dhashayna haddii waxyaalaha jidhka lagala hadlo isna waxba ka garan maayo miyaannu haddaba hadalkaasu kaa daadegaynin dhegaystow oo uusan ka dusaynin kala soocniinta nafta iyo ruuxa rasuul bawlos oo la hadlaya reer tesalonika ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo sababtaas daraaddeed ayaannu joogsi la'aan ilaah ugu mahadnaqnaa in markii aad naga hesheen hadalkii ilaah oo aad naga maqasheen aydnaan u aqbalin sidii dad hadalkiis laakiin siduu run u yahay hadalkii ilaah oo haddana idinka dhex shaqeeya kuwiinna rumaysan reer tesalonika uma ayan qaadan hadalka si caadi ah laakiin way garanayeen inuu ahaa hadalkii ilaah mar kalena wuxuu ku leeyahay rasuulka dadkii reer tesalonika sida ku qoran cutubka labaad ee warqaddan koowaad aayadda afaraad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse siduu ilaah noogu bogay inuu nagu ammaaneeyo injiilka sidaasaannu u hadalnaa mana aha inaannu dadka ka farxinno laakiinse inaannu ka farxinno ilaaha qalbigayaga imtixaama haddaba kuwo badan ayaa la soo xidhiidha idaacadda oo inagala hadla waxyaabaha ku saabsan kitaabka nin maalin dhoweyd noo soo qoray ayaa wuxuu leeyahay waxaan aad u jeclaystay sida asluubta leh ee aad hadalkii ilaah inoogu sharaxdaan waxaa taas ugu wacan in hadalku uu xoog leeyahay oo uu shaqeeyo waana hadafka ama ujeeddada hadallada ilaah ay leeyihiin in dadka hadalka lagu wacdiyo oo ay saamayn ku yeeshaan noloshooda iyo in noloshoodu ay ku beddelmato cusboonaanta ruuxa iyo shaqada ruuxa quduuska ahiba uu ka dhexayo qof waliba ee masiixi ah marka ay sidaas tahay waxaa la ogaaday in hadallada ilaah ay inaga celinayaan dembiyada dembiguna uu inaga celinayo hadalladii ilaah haddaan idin balballaariyo hadalladii ilaah ina oggolaan maayaan inaan dembaabno oo dembigana ina oggolaan maayo inaan ilaah hadalladiisa baranno kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaan wakhti badan ku qarash garaynin hadalladii ilaah welibana wacdiyaal fara badan ayaan wakhti u huraynin hadalladii ilaah waxaa wanaagsan markaa in dadka la wada baro dhammaan inta kitaabka quduuska ahi uu ka kooban yahay waxaana kutubka baibalka loo barayaa mid mid waana waxa aynu inagu samayno waayo waxa qorninka uu leeyahay hadalkii ilaah wuu shaqeeyaa oo waa af badan yahay marka ay sidaan tahay wuxuu qorninku leeyahay wuu ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh haddaan fasiraadda ama tixraaca aayadda laba iyo tobanaad ku noqonno ayaa qoruhu uu leeyahay isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa waxaa jira mufasiriinta qaar kala qaadaya nafta iyo ruuxa oo waxay isticmaalayaan aaraar iyo caddaymo maskixiyan ah si ay ku kala saaraan labadaas ha yeeshee miyaad garanaysaa in ilaah un uu kala saari karo nafta iyo ruuxa haddaba aniga iyo adiga sidaas ma yeeli karno markii aan ka faalloodo qaybta nafta ah ee inagu jirta iyo ruuxa waxaa sharaxaad ka bixin kara ama kala saari kara hadalladii ilaah weliba waxaa jira wakhtiyo kitaabka labadaas uu isku si u fasirayo waxaase jira meelo lagu kala saarayo oo ay caddahay in nafta iyo ruuxu aanay isku mid ahayn markaana hadalkii ilaah ayaa kala saari kara nafta iyo ruuxa wuxuu kaloo qoruhu leeyahay isagoo ka hadlaya xoogga hadalladii ilaah iyo sida uu uga dhex duso wax waliba iyo xubnaha iyo dhuuxaba isla sida uu nafta iyo ruuxa u kala saaro ayuu haddana dhuuxa iyo lafahaba u kala saarayaa waxaana soo baxaya in eraygu uu geli karo jidhkeenna oo uu kala qaadayo bal waxaad eegtaa zabuurka laba iyo soddonaad aayaddiisa saddexaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan soo socota markii aan iska aamusay lafahaygii way gaboobeen maxaa yeelay maalintii oo dhan baan cabaadayey qoraha warqadda cibraaniyada ayaa wuxuu leeyahay markaan eegno dhammaadka aayadda laba iyo tobanaad waana kala gartaa fikirrada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira haddaba taasu waxay u dhigmaysaa in hadalku uu ina canaanto waxaa hadalladii ilaah la qoray wakhti u dhexeeya kun iyo shan boqol oo sannadood waxaana kala qoray in ka badan shan iyo afartan qoraa ama aan idhaahdo nebi oo weliba qaarkood aanay isgaranaynin ha yeeshe iyaga oo dhaniba waa buugaagtii ay qoreene way iswada waafaqsan yihiin waxayna ka wada hadlayaan qiso aad u weyn oo waxay ina hor keenayaan badbaadada weyn ee ilaah uu siiyey dadka waxaanan idinku leeyahay ma jiro nin daleecayn kara kitaabkan ilaah ee qadiimka ah haddaan hadal ka soo gaabiyo ma jiro ama la heli maayo nin wax ka sheegi kara hadalka ilaah oo daleecayn kara inkastoo ay jiraan kuwo si xun uga hadla laakiin markii fikirkooda la sii baaro waxaa muuqanaya inay dan gaar ah ka leeyihiin faallada ay ku daleecaynayaan kitaabka waana inay magac yeeshaan oo sumcad ay halkaasi ka samaystaan marba haddii ujeeddadooda la ogaado waxaa soo shaacbaxaya inaanay dalecayntoodu qiimi lahayn waxaana qorninku uu leeyahay wuxuu kala gartaa kala soocniinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxaba waana kala gartaa fikirrada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira waa hadallo qiro weyn oo runta ku sallaysan waxaanan idinku leeyahay ilaaha idiin siiyo garasho dheeraad ah oo aad murtida ku daboolan cutubkan afaraad aayaddiisa laba iyo tobanaad kula soo baxdaan haddaan in yar faallada idiinsii yaro bidhaamiyo ayaannu garanaynaa in qof aannu ficil samayn karin haddaannu xagga gudaha ka goosan markaa qofka gacmaha iyo lugaha laga aadi maayo laakiin waxaa laga aadayaa xagga qalbiga oo hadalladu waxay abbaarayaan qofka niyaddiisa waayo halkaas ayaa ficillada sharka ahi ay ka yimaadaan sida laynoogu sheegay qorniinka
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin